faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka ron warka habeenimo ee raadiyaha cadaado qodobada caawa warka habeenimo aad ku dhegaysta doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland oo maanta dhagax dhigay xarun muhiima golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo kulan kale khilaafka dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada baydhabo u tagay la socodka doorashada maamulkaasi facebook oo sababay in la xiro mid ka mid a barcabeedda soomaalida ra-iisul wasaarihii hore dowladda federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose khasaare ka dhasha dagaal mar kale ka dhacay deegaanka mooyaale oo qaybiya xadka etoobiya iyo kenya qaramada midoobe oo ku dhawaaqi doonta guddi baaritaan ku haya cunaqwaataynta hubka ee soomaaliya xildhibaan kutirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo idanka u jeestay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka gaadiid fara badan oo maanta ku xayiran qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobe warar kala duwanaa ka soo baxaya askari maanta lagu toogtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo meel mariyay wax ka beddelka lagu sameeyey miisaaniyadda dowladda federaalka hay-adda nabadsuudda sirdoonka qaranka soomaalida oo sheegtay in qabatay dagaalamo ka tirsan ururka daacish guddi qaabilsan dabagalka cunaqbatiinta saaran soomaaliya iyo riteria oo la kala diray ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay ciyaarta udhexaysa soomaaliya iyo etoobiya amar la dulligay xaasiiska iyo carruurta al-shabaab ee ku nool degmada balaxaawe ee gobolka gedo akhbaarka caalamka warka habeenimo aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda talyaaniga oo diiday dalab uga yimid yurub iyo sidoo kale ku dhowaad konton qofa ku dhimatay oo dab ka kacay californiya intaas waxaa hayan qodobada ugu doorka ron warka habeenimo raadiyaha cadaado goorre u diyaargar warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo arbaca khamiistan ay soo gelayso taarikduna ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka warkan habeen waxaa soo saaray maad nuur axmed cumar axmed raan cumar saxiifo ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa la socodsiin doona kusoo dhawaada warkii oo dhan maamulka degmada iyo waxgaradka ayaa waxay wacyigelin ay ka sameeyeen degmada hobyo ee gobolka mudug oo maalmida soo dhaafay ay ka jirtay xiisada u dhexaysa laba milasho bilood halkaasi wadadegaa sida warkaan nooga soo diray dhuusamareeb maxamed cabdiweli tooxow wararkii ugu dambeeyey oo aan ka helayno magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay tahay xilligana mid degan oo wax dhibaata aysan ka jirin xilli maalmihii lasoo dhaafay degmada ayaa ka jireen xiisada colaadeed oo hakada ku yeelatay isi socodka gaadiidka iyo ganacsiga degmada maamulka degmada hobyo iyo waxgaradka ayaana ku guulaystay inay ka hortagaan inay isku dhacaan dadka deegaanka oo wacyigelina u sameeyey xogayaha degmada hobyo mursale maxamuud aadan ayaa sheegay qodobada la isku afgartay inay ka mid yihiin adkaynta nabadgelyada iyo in gudaha magaalada laga saaro ciidamo maleeshiyo beeleed ah oo ku sugan shaqaaqadaasaan fadhi ka yeelanay la iskugu yimid waxaana laga soo saaray baaq nabadeed oo heshiis ah laguna heshiiyey meel fiican una marayaa wejigiisa koowaadna waa noo gabangabooba kii labaadna meel fiican buu marayaa hadda magaaladana xaaladii waa degan tahay wax dhibihii kama jiraan in haleekaad waxaa kamid ahaa in magaalada la xasiliyo amnigeeda in maaragtay ciidamo magaalada soo galay laga qaado laga bixiyo in dadweynaha loo sheego in la heshiiyey oo nabad lagu baaqo faras magaalahana lagu qabtay nabadaas la iskugu yimid culama udiinka haweenka dhalinyarada odayaasha maamulka laguna sheegay laguna baahiyey in nabad ay ka dhacday dadkana waa qaa waa garan kartaa meel dhiila ay soo gashay walow aan is oran karo waxyaalihii ugu basiidka basiidsanaad ay ahaayeen magaalada laguma kala qaxin dadki ma kala bixin oo lama gruub ama saddex gruub lama kala noqonin dhiila way gashay oo hakad yar oo waxbarashadii oo kaleetooda ama maadi ahaatee ama diin ahaatee xoogaha maalin waa hakatay laakiin dib bay u bilaabatay alxamdulilah dadkana dad awal dad kasoo daalo isfaar bay ahaayeen fayskii labaad oo looga gudbayo xabad joojintii iyo nabadayntii lalasla qaatay kabacdi beelihii inaan isku keeno oo laga sii wada hadlo waxyaalaha yarar ka hawharay waa dhimaya isagu waxaan ugu baaqayaa meel kasto qofkii maqlaya ama i dhegaysanayaa in nabadaas la qaatay lala qaato degmooyinka ama madax ama maamul maamulka naga sarreeya ama gobolka naga sarreeyana aan ugu baaqaynaa inay kaalintooda ka qaataan dadkana la wacyigeliyo qof walbana kaalinta ay leedahay ay ka qaadato mas-uuliyiinta meeshaan ku abtirsataay mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo ayaa wada howla ku aadana in la wada hadalsiiyo labada beelood ee shaqaaqada u dhexayso lagana fikiro sugidda amniga degmada hobyo maadaama degmada sannado badan aysan waxba ka dhicin maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb mahadsaned tooxow warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaa saaxiibiya weli aad la socotaan oo si toosan kaga imaanaya fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahertisa madaxweynaha maamulka puntland ayaa maanta wuxuu dhagax dhigay xarun muhiima madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay afar tobanka bisha nofeebr ee sanadka labada kun iyo sideed tobanka dhagax dhigay xarun ballaaran oo wax lagu barin doono caruurta agoonta ah iyo danyarta maamulka puntland mashruucan oo ay maalgelinaysa dowladda kuweyt ayaa ah dhismo ballaaran oo ka kooban qaybo kala duwan sida qaybta jiifka waxbarashada caafimaadka iyo xafiisyo kala duwan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo qaar ka mid a labada gole ee maamulka puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay dhagaxdhigga mashruucan oo fulinaysa dowladda wadanka kuweyt mas-uuliyiinta ku howlan hirgelinta mashruucan ballaaran ayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ku ammaanay wadashaqaynta soo dhoweynta usoo sameeyeen si loo hirgeliyo mashruucana wax ku ool u ah bulshada maamulka puntland dhinaca kale madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo khudbad ka jeediyey munaasabadaas ayaa soo dhoweeyey hirgelinta mashruucani cid walba oo kaysanaysa barnaamij waxtar u leh bulshada deegaanada puntland golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan waxay ka leeyihiin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalka shan iyo tobanka xubnood ee golahaasi waxay caawa kulan qaas ah ka yeelan doonaan khilaafka gaagaxe ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda soo kala erdoobay wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas hobsom ayaa la filayaa inuu golaha ammaanka ee qaramada midoobe faahfaahin ka siiyo xogta khilaafka dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka iyo kulamada uu la yeeshay madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland hirshabeelle iyo madaxweynihii iscaasilee koonfur galbeed erga waxa uu sidoo kale golaha ammaanka u gudbi doonaa degninta la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya dhinaca ammaanka kaasoo qaramada midoobe uga degay inay soo fargeliyaan arrimaha doorashada maamulka koonfur galbeed sidoo kale erga ururka midooda afrika ee faransiiso madheera ayaa la filayaa inuu golaha ammaanka qaramada midoobe caawi u gudbiyo warbixin ku aadan howlgallada midooda afrika ee amisom ay ka wadaan qaybo ka mid a dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee kulanka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ah kulankii sideed kun saddex boqol sagaashan sideedaad wuxuuna dhici doonaa caawa xilliga magaalada muqdisho ay ku beegan tahay tobanka subaxnimo ee xilliga magaalada new york ee dalka maraykanka warka habeenimo raadiyaha caddaado ayaa dhegaysanaysaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay baydhabo u tageen la socodka doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta gaaray wafdi ballaaran oo ka socda xildhibaanada golaha shacabkii baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanadan oo ah kuwa ay degan doorashada tahay koonfur galbeed ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaan cabdifataax ibraahim geesi ahna wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaanan ayuu ujeedku yahay siday ula socon lahaayeen arrimaha doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay soo dhaweynta kadib xildhibaanada cabdifataax ibraahim geese ayaa sheegay in magaalada baydhabo u yimaadeen sida looga dhammayn lahaa rabitaanka shacabka koonfur galbeed halka warkaasa kala socotaan waa raadiyaha cadaado facebook ayaa wuxuu sababa in la xiro mid ka mid ah barcabeeda soomaalida ee ku nool ah wadanka maraykanka barta facebook ayaa sabab u noqotay in la ogaado mid ka mid ah barcabeeda soomaalida ee afduubka ka geysan jiray isagoo ku nool dalka maraykanka maxamed taliil oo lagu eedeynayo inuu ka mid ahaa barcabeeda soomaalida ayaa lagu xiray magaalada new york ee dalka maraykanka kadib markii uu barta facebook uu xiriir kula sameeyey saxafi maraykan ah oo magaciisa la yaraa michael hotin mo oo muddo laba sano ah ka badan afdub loogu haystay gobolada dhexe ee dalka soomaaliya taliil ayaa la xiriiray mora isagoo ka codsaday inuu la saaxiibo wuxuuna mora baaray sawiradiisa u saaran qaybta uu keliya facebooka wuxuuna aqoonsaday inuu ka mid ahaa barcabeeda uu ka afduubatay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyaha maraykanka ayaa doonaya in warar uu ka sameeyo barcabeednimada wuxuuna muddo laba sano ayaa bar u afduubnaa barcabeed soomaali ah wuxuuna u damaynta laga sii daayay markii ay hooyadii bixisay lacag madax furasho ah oo gaaraysa hal dhibic lix milyan oo dollar hase yeeshe inta badan barcabeeda afduubatay wariya moora ayaa ku dhintay dagaal ka dhex qaraxay kadib markii ay isku khilaafeen sida ay u qaybsanayaan lacag lagu siiyey madax furashadiisa maxamed taliil ayaa ku jira xabsi isagoo lagu eedeynayo dembi ay ka mid yihiin afduub iskuday dil iyo qaar kale waxaana laga yaabaa in lagu xukumo xabsi daa'in sanadkii labada kun iyo saddex tobankii ayaa mid ka mid a hogaamiyaasha barcabeeda soomaalida lagu magacaabo maxamed cabdi xasan afwiina waxaay dowladda beljamka ay ku casuuntay inuu ka qayb qaato filim laga sameynayo barcabeeda soomaalida waxaana u tagay magaalada brasils ee dalka beljamka halkaasoo lagu xiray waxaana ugu dambeyntii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii lagu xukumay labaatan sano xariga ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose duurnimada arbacada maanta ayaa waxaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose gaaray wafdi uu hogaaminayo ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxmed geedi mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey ra-isul wasaarihii hore ee dowladda kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya xilligii madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed safarka cali maxmed geedi oo ahaa mid aan horey loo sii shaacin ayaa warar aan helayno waxa ay sheegayaan inuu u wado sida wadahadlo u dhex mari lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya cali maxmed geedi ayaa xilligan ka mid ah siyaasiyiinta la dhacsan siyaasadda hadda dalka ku maamulaysa dowladda federaalka soomaaliya waxaana saacadaha soo aadan uu la kulmi doono madaxweynaha jubbaland si uu u qanciyo wadahadallo uu la yeesho dowladda federaalka khasaare xoog leh ayaa ka dhasha dagaal mar kale ka dhacay deegaanka mooyaale ee ku yaala xadka kala qeybiya wadamada kenya iyo etoobiya dagaal ayaa mar kale saaka wuxuu ka qarxay magaalada mooyaale ee dalka etoobiya sida ay sheegayaan wararka halkaasi aan ka helayno dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in dhimasho iyo dhaawac ay jiraan islamarkaana labada dhinac aadaba isqabadsiiyeen guryo iyo xafiisyo dad shacab ah ay lahaayeen dad badan oo shacab aha ayaa iskaga firxaday guryahooda kuwaas oo ka cabsi qaba inuu saameyn uu ku yeesho dagaalkaas u dhexeeya labada qowmiyadood in ka badan toban ruux ayaa lagu soo horamayaan dagaalkii ka dhacay mooyaale ay ku geeriyoodeen kuwaas oo isugu jira soomaaliya oromo ma jirto cid weli kala dhex gashay dadkaasi dagaalamay waxaana horey u jirtay inay fashilmeen waan waan lagu doonayay in la kala dhex dhigo labada qoomiyad halkaasi kuwa dagaalamaysa qaramada midoobey ayaa waxay ku dhawaaqi doontaa guddi baaritaan ku haya cunaqabataynta hubka saaran ee soomaaliya sida warkan uu ku qaadaadhigayo saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saxiifa kooxda kormeerayaasha qaramada midoobey ee canuqabataynta hubka ee soomaaliya iyo eliteria ayaa la filayaa inay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey caawa go-aamiyaan in guddigaasi la kala diro xubnaha guddigaas waxay kaloo cunaqabataynta hubka ka qaadi doonaan dalka eliteria oo horey loogu soo rogay bishii julaay tobankeedii ee sanadkan ayay dowladda etoobiya ka codsatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay eliteria ka qaadaan cunaqabataynta hubka iyo socdaalka dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay dhisi doonaan guddi qubro ah kuwaasi oo dabagal ku samayn doona cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya xubnaha golaha waxa ay weli isku raaci la-yihiin tirada guddiga cusub ee u xil saaran arrimaha soomaaliya golahu waxa ay doonayaan in ay tirada guddigan noqdaan wax ka yar tiradii kooxdii cunaqabataynta hubka kuwaasi oo ahaa sideed qof xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu eedeyn kulan u jeedshay gudoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya kadib kulankii maanta ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa xildhibaan cabdiqaadir cosable wuxuu eedeyn kulan u jeediyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey xildhibaanka waraysiinay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gudoomiye muudey uu xildhibaanada ku sameeyey xadgudub islamarkaana xarunta baarlamaanka uu ka dhigay dusi qur-aan oo kale waxa uu sheegay inta lagu guda jiray kulankii maanta ee uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya cabdiwali sheekh ibraahim muudu uu kula dhaqmay falka baxsan xirhaasaadka golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya warka habeenimada raadiyo cadaado ayaa saaxiib liwliya dhageysanayseen gaadiid aad u fara badan ayaa waxay ku xiran yihiin duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad saddex boqol oo gaadiidka xamuulka qaada ah ayaa waxay ku xiriir yihiin inta u dhexaysa deegaanka carbiska iyo duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa la sheegay inay hortaagan yihiin gaadiidka xamuulka qaada ee raashinka gaadiidkan ayaa waxay ku wajahan yihiin gobolada baayo bakool iyo godo iyagoo goboladaasi geynaya raashinna ay wadaan waxaana muddo lix maalmood ah ay ku xidhiir yihiin deegaanka carbiska ee dulaadka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a darawlada ka xeeya gaadiidka xamuulka islamarkaana ku xayiran deegaanka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa warbaahinta raadiya cadaada kaga warama dhibaatada lagu hayo dhanka kale maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in gaadiid aad u fara badan ay ku xayiran yihiin degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulla oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa warbaahinta raadiya cadaada u sheegay in ciidamo ku labisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ay gaadiidka ay ku dhibaataynayeen inta u dhexaysa afgooye iyo walaweyn iyagoo sheegay in wadooyinkaasi loo dhigay jidgooyeyn iyadoo lagu dhibaataynayo gaadiidka sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in mushaarkii loogu talagalay ciidamada dowladda olole lagu gelayo islamarkaana waxa uu ku tilmaamay inay aada ugu caraysan yihiin ciidamada isagoo xusay in ciidankan ay sheegeen inay ciqaabayaan shacabka ku safra waddada u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warka habeenimo raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta wuxuu kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midooba sida warkan uu ku qaadaadhigayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdulqaadir axmed cabdi ayaa xaafiiskiisa wasaaradda ku qaabilay shalay madaxa barnaamijyada horumarinta qaramada midoobay ee soomaaliya u n d b waxa uuna kala hadlay howlaha gargaarka iyo horumarinta ee qaramada midoobay ee ay ka fuliso soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdulqaadir axmed ayaa carabka ku adkeeyey in lagama maarmaan ay tahay in la xoojiyo iskaashiga wadaagga ah si loo gaaro halka la hiigsanayo dhankiisa madaxa xafiiska hay-adda u n d b ee soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay kala shaqayn doonaan hab faa'iido u leh soomaalida si loo gaaro horumar waala oo kor loogu qaadaya kobaca dhaqaalaha dalka mahadsaned cumar askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa maanta waxaa lagu toogtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda puntland sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada puntland saakay lagu dilay magaaladaasi dilka askarigan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay wada murmeen askari kale taasina waxa ay keentay inuu xabad ku dhifto askarigan dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in askariga dilka geystay uu goobta ka baxsaday islamarkaana waxaa goobta uu falku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in askariga ka tirsan ciidamada puntland uu xalay laba askari oo kale oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada xeebaha puntland uu ku dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha maamulka puntland kaasi oo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiyaan dilalka ka dhacaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waanta waxay meel mariyeen wax kabedelka lagu sameynayo miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabkii baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta cod aqlabeed leh ku ansixiyey ka noqoshada miisaaniyadda dowladda ee sanadkan sii dhammaanaya ka noqoshada miisaaniyadda waxaa si wada jira usoo diyaariyey wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya balse maalin ka hor ayay xildhibaanada waxay yeesheen mid ka mid ah doodihii ugu adkaa ee ay yeeshaan mudane ayaa ogolaaday laba xildhibaan ayaa diiday halka ay ka aamuseen saddex mudane wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaali biile oo kulanka ka hadlay ayaa golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey sida wanaagsan xeerkaas u ansixiyeen lacagtan la ansixiyey ayaa la sheegay inta badan lagu talagalay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay mushaarahan u qaataan hay-adda nabasgudida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa qabatay dagaalamo ka tirsan kooxda daacish war koobana ka soo baxay taliska hay-adda nabadgudida sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in qabashada dagaalamo ka tirsan daacish ay dhantaaleyso marinada dhaqaale ee daacish maadaama u qaabilsanaa kala gudbinta dhaqaalaha wadanka ciidamada ammaanka ayaa fiidnimada xalay oo taariikhda ku beegnaa saddex tobanka bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo sideed tobanka magaalada muqdisho kusoo qaabtay shaqsi ururka a s ee soomaaliya iyo xagjirka wadamada kale ka jira kala gudbin jira dhaqaalaha qabashada shaqsigani ayaa dhantaaleysa marinada dhaqaale ee ururka daacish ayaa lagu yiri warka kooban ee kasoo baxay hay-adda nabadsudiyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ninkan lasoo qabtay lama soo bandhigan sidoo kale lama haya magaciisa balse taliska hay-adda nabadsudiyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa shaaciyey in la qabtay haddana ay ku jira gacanta dowladda federaalka ciidamada ammaanka ayaa muddooyinka u dambeeyey waxay howlgalla ay ka sameynayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddi u qaabilsan dabagalka cunaqatiinta khasaaran qaramada midooba ayaa la sheegay maanta in la kala diray golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa la filayaa inay soo saaraan qaraar lagu cusboonaysiinayo cunaqatiinta saaran soomaaliya laguna qaadayo cunaqatiinta saaran erteriya oo isugu jirta cunaqatiin hub dulmadi laba nooco iyo hanti la fasilaya taas oo la saaray sanadkii labada kun iyo sagaalkii qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxaa sidoo kale lagu kala dirayaa guddiga la socodka cunaqatiinta saaran soomaaliya eriteria oo magaciisa loo soo gaabin jiray moderating group waxaana la asaasayaa guddi cusub oo khubro ah kuwaas oo u qaabilsanaan doona cunaqatiinta soomaaliya ee la cusboonaysiinayo guddigana magaciisa lagu sheegay banel of exporting on soomaaliya warbixintan lagu daabacay bogga internetka ee golaha ammaanka ee qaramada midooba waxaa lagu sheegay in cunaqatiinta kaqaysta eriteria ay timin kadib markii isbedelo amni iyo siyaasadda ay kasoo muuqdeen gobolka tan iyo markii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha eriteria ashraaf awaka ay heshiis ku kala sixdeen sagaalkii bisha janwari sanadkan taas oo dhammaysay colaadii soo jirtay muddada labaatanka sano aheyd warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midooba ku riixday inay cunaqabataynta ka qaadaan dowladda eriteria dowladaha etoobiya eriteria iyo jabuuti ayaa xogyaha guud ee qaramada midoobe waxa u diray warqad taariikh ah markii ay ahayd kooiyo tobanka bisha julay ee sanadkan taas oo ugu sheegeen in golaha ammaanka uu kala shaqaynayo fududaynta inay heshiis gaaraan dowladaha jabuuti eriteria isagoo adeegsanaya hanaan gaar ah oo dhexdhexaadin ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxay kaloo bilo ka doodayaan in cunqataynta hubka laga qaado eriteria isagoo tixgelinaya afartii sane ee lasoo dhaafay guddiga la socodka cunqataynta hubka saaran ee soomaaliya eriteria uusan soo bandhigan wax caddayn u ah in dowladda etoobiya ay taageerto dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta waxa uu ka hadlay ciyaarta udhexaysa soomaaliya iyo etoobiya sida warkan uu ku qaada dhigayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guul u rajeeyey xulka kubadda cagta dalkeenna ee xidigaha badweynta oo la ciyaari doona dhigooda dalka etoobiya qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku yidhi waxaan guul u rajaynayaa xulkeenna kubadda cagta kulanka ay la yeelan doonaan etoobiya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyiinta shacabka iyo qarankuba ay taageero la garab taagan yihiin xulka kubadda cagta amar ayaa la duldhigay xaasaska iyo caruurta ururka al-shabaab ee ku sugan degmada balxaawe ee gobolka gadow sida warkan uu ku qaadaadhigayo mar kale cumar axmed ibraahim cumar saxiifa wararka ka imaanaya gobolka gadow ayaa sheegaya in amar uu ka soo baxay maamulka gobolka gadow kaasi oo ku aadan in xaasaska u dhaxay xubnaha ka tirsan al-shabaab iyo caruurtooda in ay isaga baxaan magaalada baladxaawo ee gobolka gadow qoraal b b c-du ay daabacday ayaa waxa ay soo xigatay gudoomiyaha magaalada baladxaawo maxamuud xayd cusmaan waxa una sheegay gudoomiyaha in al-shabaab ay bilaabeen inay afduubtaan dadka samafalka ka shaqeeya ee taga nawaaxiga magaaladaasi gudoomiyaha magaalada beledxaawo ayaa soo saaray amar lagu masaafirinayo xaasaska iyo caruurta al-shabaab ee ku nool magaalada beledxaawe wuxuuse ka gaabsaday inuu faahfaahin intaasi ka badan ka bixiyo amarkan ayaa markii uu soo baxay waxay al-shabaab kaga jawaabeen in ay la soo hadlaan ganacsatada iyo waxgaradka deegaanka kana dalbadaan in ay maamulka ku qanciyaan inuu inuu ka laabto go-aankiisii haddii kale ay qaadi doonaan tillaabo aargudasho ah al-shabaab iyana waxa ay soo saareen go-aan ay ku sheegeen in ay ku go-doomiyeen magaalada baladxaawo ee gobolka gadow mahadsaned cumar warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaa saaxiib lagulya aad dhegaysanaysaana markaan akhbaarka caalamka dowladda talyaaniga ayaa diiday dalab uga yimid guddiga yurub ee magaciisa loo soo gaabiyo a c g waxayna ku adkaysatay in ay ku taagnaanayso qorshaheeda miisaaniyadeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka talyaaniga mortal solveni ayaa waxauu sheegay in aanan isbedel ugu samayn doonin qorshaha qarash dhimidda ee laba dhibic afar boqolkiiba iyo midka koritaanka ee ah hal dhibic shan boqolkiiba guddiga yurub ee a c g ayaa wuxuu ka walaacsan yahay qarashka aadka u fara badan ee talyaanigu u adeegsanayo iyadoo daymo badan lagu leeyahay wadanka talyaaniga waxayna dowladda talyaaniga u baaqeen inay dib u eegto miisaaniyadeeda ama ay macquul tahay in ganaax lagu soo rogo hadalladan ayay u qabteen wakhtiga kama dambays ah si xukuumadda talyaaniga uga soo jawaabeyso deedmadooda i c g ayaa talyaaniga waxay uga digaysaa in dalalka midooda yurub aysan uga fadhin tallaabo noocaas ah dowladda talyaaniga ayaa ah dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan dalalka midooda yurub ee jira xilligaani iyo boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska dowladda maraykanka ayaa waxay la tacaalayaan dab xoog badan oo ka ololaya qaybo ka mid a koonfurta waqooyi ee gobolka california ugu yaraan konton ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dabkan lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu khasaaraha badna ee soo mara gobolka california dabeyle xawaarahooda sarreeyo iyo huur aan sidaas u badnayn ayaa la sheegay inay sii horinayaan dabkaani bulshooyin badan ayaa barakacay guryo badana dhulka ayay la simeen dhinaca koonfurta ee california gaar ahaan deegaanada u dhowdhow magaalada los angeles ee dalka maraykanka warkii habeenada saaxiibyada si toosan kaga iman raadiyo cadaada waa inaga intaas warkan caa waxaa soo saaray in la socodsiinayay anigoo xasan axmed maxameda dhanka farsan waxaa iska lahaa saaxiibkay maad nuur axmed tan intaan warkaan warka xig dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu